magaalada laascanood maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo gaarayay duubabka dhaqanka ee deegaanadaasi kasoo jeeda kuwaasi oo qaarkood ay muddo sannado ah ka maqnaayeen hogaamiyaasha dhaqanka ee magaalada gaaray waxaa ka mid ah garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo ah isimka guud ee deegaanadaasi wariyahayaga cabdikariim olol oo la kulmay ayaa warbixintan noo soo diray
labadii toddobaad ee ugu dambeysay magaalada laascanood waxaa soo gaadhayay isimo dhaqan oo aada u fara badan isumada dhaqanka ee maanta soo gaadhay waxaa ka mid a garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo ah duubabka dhaqanka ee ugu weyn deegaanadani garaadka ayaa socdaalkiisa shan iyo toban sano kabacdi uu magaalada laascanood soo gaadhay ay v o a wax ka weydiisay
waa ku faraxsanahay maanta inaan dadkaygii oo aan shan iyo toban sannadood aan ka maqnaa in aan u imaado waan mahadinayaa sidii shucuurta lahayd dareenka qotada dheer lahaa ilaahay hadduu kuuroon yahay ay iigu muujiyeen waxaan ugu maqnaa inay raalli ka ahaayeen wixii aan ugu maqnaa ee aan dibadjoogga u ahaa ee aan la wareegayey inay ahayd xorriyaddooda iyo noloshooda iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay mustaqbalkooda inaanan anna waxay ii muujiyeen intaasaa mahadnaq iigu filayd shaqadaad ku maqnayd raalli baanu kaaga ahayn raantii shaqadiina in laga sii shaqeeyo oo la gaadho oo ilaahay hadduu kuu roon yahay sida ugu wanaagsan ugu nabadgelyada badan lagu gaarana diyaar baanu u nahay sidoo kale garaad jaamac garaad cali ayaa ka hadlay waxa ay doonayaan dadka deegaankiisu isagoona ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisii waxa ay doonayaan nasiib daro dadka gobollada soo sanaag cayn degan saddexdii sitimaane u dambeeyey waxay adduunka iyo soomaaliba tuseen dareenkoodu wuxuu yahay oo aan kala bayrsanayn haddana weli waxaa jira dad danaha ay ka leeyihiin ilaa iyo hadda aanaan garanayn oo le dadkaasi waa kala qaybsan yihiin u malayn maayo bulsho ama shacab weyne soomaaliyeed oo sida ay dadka yagu maanta u midaysan yihiin u midaysan inay jiraan bulshada reer s s c waxay si kore iyo si hoose cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegeen midnimadooda iyo waxa ay doonayaan waxa ay doonayaan raantii waxaan u malaynayaa inayan cidina dah ka saarayn waxay doonayaan nolol xasiloon waxay doonayaan sida soomaalida kale ay u horumartay inay u horumaraan waxay doonayaan in ay nabadgelyo ku noolaadaan waxa ay doonayaan in ay la tartamaan caalamka oo horumarka kula tartamaan taana waxa ay ku gaari karaan marka ay iyagu taladooda gacanta ku haystaan shirka ka furmaya magaalada laascanood ee isimada dhaqanka ay isugu imanayaan kuwaasoo ka maqnaa magaalada laascanood ayaa waxaa ka hadlay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac shirkayagiyo jigjigo ka dhacay aan uga warramno isimadii howlaha kale iyo nabadgelyada iyo duruufaha nooga maqnaa waxaanu u nimid in aanu guddigii saddex iyo soddonka ahaa aanu la tashanno annagu intayadii wada joogtay shirkii jigjigana waa ay wada joogtay oo go'aamadii ka soo baxeen intii naga maqnaa intii naga maqnaydna aanu warbixin kala qaadanno oo wada tashanno oo waxba tuurta kuma sidanno ee badda inta la dhigo wixii laga bedelayo iyo wixii lagu darayo iyo dadkana siday u noolaan lahaayeen waad maqlayseen jamaahiirtii maanta isoo dhoweynaysay ee lahaa taladayada cid kale ha nooga dhiibina haddaad nooga dhiibtaan idinkaan noo talinayn idinka yaan noo talinayn marka shirkaasi waa uu jiraa waanu tashanaynaa waxaanu la tashanaynaa culimada waxaanu la tashanaynaa guddiga saddex iyo soddonka ah waxaanu la tashanaynaa waxgaradka deegaamadan s c ka soo jeeda insha allahu tacaala waxaanu warbixin ka bixin doonaa shirkayagii jigjiga iyo go'aamadii ka soo baxay isimada dhaqanka iyo ergeda kala duwan ee soo gaadhay magaalada laascanood ayaa si weyn looga dareemaya dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey iyadoo dhowaantanna uu shirkaasi ka furmi doono magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo ay dhaqankaasi isugu iman doonaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood